halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axada bisha februaayo waa toddobiyolabaatansanadka labada kun iyo labayolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aynu ku soo qaadanayno laxamaynta heesaha ama naaxiyadda saaridda midhaha heesaha iyo qaababka ay abwaanadu u maraan sidaasa marka aan ku laxameeyey marka waxay leedahay sidii maalabkiyo sabiibka macaanada sumayay sodkaagu yeey quruxda satirba adiga kugu suurey midaan kula siimo midaan kula siimo sintaba lama saari ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan barnaamijka balse intaasoo dhan waxaa ka horrayn doona warkii dunida qaraxyo waaweyn oo ay ridayeen ciidamada ruushka ayaa lala beegsaday xarumaha saliidda iyo gaaska ee yukrein gelinkii hore ee xalay waxaana xulafada reer galbeedku ay iyana sii xoojinayaan cunaqabataynada ay saarayaan bangiyada waaweyn ee ruushka kuwaasi oo laga jarayo macaamilka iskugudbinta lacagaha ay laleeyihiin bangiyada caalamiga ah ciidamada yukrein ayaa weli iska caabinaya ciidamada ruushku inay ku sii siqaan magaalada caasimada ah ee kiyef sida uu sheegay madaxweynaha yukrein valadimir zelenski iyadoo dagaalkii ugu cuslaa ee yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida uu galay maalintiisii afraad zelenski ayaa sheegay in la duqeeyey dhismayaal ay rayidku degan yihiin khasaaraha dagaalka ayaan weli caddayn laakiin qaramada midoobey ayaa soo warisay lixdan iyo afar qof oo ku dhintay dagaalka halka yukrainna ay sheegatay inay dishay saddex kun iyo shan boqol oo askari oo ruush ah sida ay warisay wakaaladda wararka ee royters in ka badan boqol kun oo qaxooti ah u badan haween iyo caruur ayaa galay dalalka deriska ah subaxnimadii hore ee axadda maanta ah ayaa xafiiska madaxweynaha yukrain waxauu wariyey in la duqeeyey magaalada karkiyef islamarkaasina ay ciidamada ruushku beegsadeen dhuun shidaal dhinaca kalena madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa axadda maanta ah ka dhawaajiyey in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu wadahadal la furo ruushka laakiin waxa uu diiday doonista moscow ee ah in wadahadalladu ay ka dhacaan belaruus madaxweynaha ayaa muuqaal la sii daayey ku sheegay in uu diyaar u yahay wadahadallo ka dhaca magaalooyinka warso baratislava bodabest istanbul iyo baku hadalka zelenski ayaa yimid iyadoo afhayeenka kremlinka dimitri beskof uu sheegay ama u sheegay wakaaladaha wararka ee rushiya in moscow ay diyaar u tahay in ay wadahadal la furto ukrain ayna wafdi u dirayso magaalada gomel ee belarus madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa khamiistii bilaabay duulaan ay ciidamadiisu ku qaadeen ukrain waxaana ilaaya hadda ku dhintay laba boqol oo qof oo rayid ah iyadoo duulaanku uu sababay cambaareyn caalamiya moscow ayaa sheegaysa in kiyef in ciidamada kiyef ay isdhiibaan uuna dalkaasi aqbalo inuu noqdo dal dhexdhexaad ah taasi oo loo arko mid aysan aqbali karin ukrain halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka waxaana magaalada muqdisho kusoo diyaariyey cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta ay nala socotay kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo muqdisho idinkaga imaanaya waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa waxaanan ku waraysan doonaa toddobaadkan ibraahim cismaan afrax oo ah abwaan dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho sidoo kalena heeso badan oo caan ahaa sannadihii ugu dambeeyey isaga laxmada u sameeyey ibraahim waxaan kala sheekaysan doonaa naaxiyadda heesaha uu u sameeyo iyo sida ay arrimahaasi ugu suuro galeen ibraahim cismaan afrax waan kaaga mahad celinayaa waqtigan inaan isla qaadano halkan aan kaaga qabanayo barnaamijkan maanta wax badan oo la xiriira halabuurka maansooyinka aad samayso iyo xirfada kale aad leedahay saxafinimada ah ma raba inaan kaala sheekaysto waxaan rabaa bal ibraahin iyo samaynta codadka ama laxmada inaan wax badan kaa weydiiyo waxaad iiga warantaa goormo ayaad ogaatay in hibadaas qudhaadu ay kugu dugan tahay
cabdicasiis aad umahadsan tahay farxaday ii tahay runtii in aan halkan ku wada sheekaysanayno waraysigan aad iga qaadayso runtii laxan samaynta anigu waxaan ahay dadka aadka maaragtay hees marka aan dhageysanayo waxaan aad u daneeyaa codka laxanka ayaan aad u daneeyaa in ka badan ereyada waxaan fiiriyaa qofka laxankaas sameeyey habka uu u sameeyey sida uu u kala bedbedelayo waxyaabahaas markii iigu horeysay ee aan laxan isku dayo waxay ahayd
kii wiil yar oo idaacad ka shaqeeya oo haddana maansooyin sameeyaad ahayd sidee kuugu dhalatay in aad xilligaas fog ibraahimow marka loo fiiriyo dadaada aad laxankaa inuu kugu soo dhaco maxaa kugu riixay runtii horta ereyada markaas aan sameeya waxay ahaayeen ereyo ka turjumaya hooyada hees waxaa jirta hooyadii aan u sameeyey ereyadii markii aan sameeyey isla markii ayaa maaragtay laxanka u sameeyey aniga laftigayga waxay igu noqotay lama filaan bay igu noqotay laakiin waxyaabaha qaar markii ay kulmaan ereyada dareenkooda iyo adiga laftigaagu maaragtay jacaylka aad u qabto suugaanta ama fanka waxaad moodaa in waxyaabo badan culaysyo badan inay meeshaas ku harayaan marka aad bay igu fududeed ereyadii markii aan sameeyey kadib inaan heystaas laxan saaro kadib saaxiibaday oo axmed mukhtaar uu ka mid yahay aaday igu dhiirigeliyeen run ahaantii in maaragtay ereye intaan sameeyo laxan saari karo wayna jeclaysteen waxay ahayn dadkii ugu horreeyey oo xafida heystaas waxaa soo xigtay kii baan muuqaal anigoo buuro ma jooga inta la iga duubay xoogaa baraha bulshada igu baahday kadibna dii muqdisho dhowr warbaahinoo kala duwan ayaa iga duubeen kadibna sidaasay heestaasi aad ugu baahday runtii qudhiida ka midaba dadka laxanka heeskaa jecel waxaan u malaynayaa waa hooyey jamaade heeska codkeedu aadka u wanaagsanyaa markaad qaadayso weliba waxaa iiga daran ibraahimo halkaa dadku waxay fiirinayaan laxanka iyo codka isla socda laakiin habdhaca ereyada iyo dareenka marka qaar marka aad heeskaa qaado oo dadku ay arkayaan ayaa xiise gooniya leh dareenka ma mid oo rabaaniya oo markii aad ereyada iyo laxankaad isla hesho iska yimaadaa mase waa wax qalbiyan kuu riixaya marka aad fiiriso runtii waxaan isleeyahay markii ereyada aan sameeyo durbadiiba waxaan jeclahay inaan laxanka hore ka saaro sida heesaha qaarkood heeso awaano kale ay soo sameeyeen aan ugu sameeyo kale sida heesa anigu ereyadooda aan lahaa aan laxanka u saaro kale waxaan isleeyahay wax aan iska celin kara ma aha waa wax markii aan ereyada ama la ii keeno ama markii aan anigu ereyada sameeyo aanan marnaba iska celin karin sidoo kalena markii aan sameeyo aan ku raaxaystaba aadna aan u jecelahay runahaantii hooyo jamaada eryadeeda haddii aan dib u galno maxaad ka xasuusan kartaa waxaan ka hees lama iloobaana waay marnaba lama iloobi karo heesaha badanaa markaan keligay ahay aan qaado ayay ka mid tahay oo aan waqti ku qaato ku raaxaysto waxay leedahay hooyaday jamaaday jeexaan ka beermaay jirkaagan ka soo go-ay jeer horon dhoweyne hooyo waan ku jecelay jarib weeye fooshuye adaa maray jidkeedo jiriirico xanuun badan xubnahaaga loo jaro jinaadaab dareeme waxaa jirta oo aan rabaa inaan sii xuso kii heystan muusikeeda waxaa maskaxda muusiga leh xasan shareero oo jooga magaalada beledweyne gitaar ayuu wuxuu ugu tumay sida kaban oo kale xilligaasoon joognay idaacadda hiiraanweyn ee magaalada beledweyne waqtina aan wada qaadanayna xilli ciida ayay ahayd wuxuu yiri yaa heesi kara iyagaa marka isaga iyo fanaaniin kale oo la socday ayaa waxaan u wacanay si farxadda ciidda abuur fanaaniinta cabdidhoof ma ku jiray cabdidhoof kuma jirin eh, laakiin waxaa joogay eh, shareero iyo fanaan kale oo hadeer magaciisa aanan eh, xusuusan iyo aamaan nin la yiraahdo marka waqti bayn wada qaadanaynay oo farxadda ciidda darteed En, iyagoo markay cabaar noo heesayna waxaa la riyaa heesi kara kadib anaa farta taagay een, heystee lagu tumaa ayay yiraahdeen adigu heeso uu samatar leeyahay iyo dhowr heesood uu ii tumay Eh, kadibna waxaan ku iri hees waxaa jirta aan hooyaday u sameeyey marka ma u alifi kartaa music ama ma u tumi kartaa gitaarka maadaama aad eh, adigu macallin ku tahay kadib wuxuu yiri dhegaysisii saddex jeer ayaan heesta ku soo celiyey kadibna wuxuu yidhi diyaaraan ku ahay saddexda jeer marka markii aan eh, laba meeris qaado kadib wuxuu leeyahay ii jooji halkaas godadkiibuu ku raadinayaa iyo xarigii marka aad iyo aad markii afraadna wuxuu saaray runtii een, eh, muusiga cajiib ah ayuu alifay aadna aan uga helay ilaa hadeerna waa ay duuban tahay Eh, welina anigu go-aankeeda ma aanan qaadan ciddii qaadi lahayd iyo eh, goorta ay soo bixi Ina- ina- inaad sii dayso Eh, ibraahim heesaha kale oo aad qaad eh, laxamadooda samaysay eh, oo runtii cajiibka waxaa ka mid ah cabdirasaaq indhacaashaq heesaha uu qaado qaarkood weliba eh, heeso badan isagoo leeyahay laxamada u samaysay bal waxaad iga warantaa eh, indhacaashaq iyo adiga iyo laxamadii naas iyo bal isku raaraadiya waqtiyadii laxamadaas ay bilaabmeen wallaahi een, cabdifatax indha caashaq waa nin aan saaxiib nahay een, fanka markii uu soo galayay runtii aan si aada isugu soo dhowaanay Een, heesihii ugu horeeyey ee anigoo aan ereyadooda lah- le- lahaa ama abwaan kale uu lahaa ee aan u laxameeyey waxa ay ahayd xilligii labada kun iyo toban iyo toddobadii ayay ahayd Een, qaar aanan ereyada sameeyey iyo qaar saaxiibaday ay sameeyeenba intaba waa uu qaaday Een, aftaax wuxuu ahaa ama ilaa hadeerna uu yahay runtii dhallinyarada aan ku ammaanayo hibo codeed ayuu leeyahay aad uu cod macaan yahay Een, xafidkiisuna aad ayuu maaragtay u heer sarreeyey heystii ugu horreysay ee aan lahankeeda ee, maaragtay anigu aan u sameeyo ee uu isagu qaado waxay ahayd hees la yiraahdo een, ah, ee, sumaya hees la yiraahdo ay ahayd aan malaynaa saan qiyaasaa ereyada sumaya markaad fiiriso laxankeeda aad samaysay iyo sida dareenkeeda u samaysan yahay godadkeeda isku fiirfiiri bal haddii aad xasuusan karayso oo aad iyo aad Eh, sumeeye horta waxaa sameeyey abwaan la yiraahdo cabdi yuusuf laakiin heesta markii hore waxaa ii keenay nimaan saaxiib nahay oo la yiraahdo warsame shiidley oo kanada joogo aadna u salaamayo Een, warsame wuxuu ii sheegay marka nimay saaxiib yihiin inuu ereyadan leeyahay sidaasaa marka aan ku laxameeyey marka waxay leedahay sidii malabkiyo sabiibka macaanada sumaya ay sudkaagu yeey quruxda satirbaa adiga kugu suureeyey midaan kula siimo midaan kula siimo sintaba lama saarin marka hees waxay ahayd runtii aad u macaan badan aniga laftigayga runtii een, aan aad uga helay oo aan mararka qaarba dhagaysto taa taa shaka kuma jiro inay aad u macaan tahay iyo heeskaas
sidii malabkiyo sabiibka macaanada sumaya sudkaagu yee quruxda satirba adiga kugu soore midaan kula simo macaan kula simo sintaba lama saarin quruxda satirba
waxaan rabaa heesaha kale inaan ku dhooda siyaabo hees waxaa jirta soomaalida ay aad u wada garanayaan oo oo meel kasto aad looga shido oo wadani ah waa heeskan eh, haddaan nahay dadkii dadkii lahaa dalkan waa deelley laakiin qaabkay isku raacayso iyo weliba siduu laxankeeda u samaysan yahay ayaa waxay tahay si aad u qurux badan bal heeska ibrahim dib uga sheekay heeskaas runtii waxaan sameeyey anigoo jooga magaalada boorame een, xilligan jaamacadda dhiganayay Een, isla markii aan sameeyey eh, ayaan laxanka saaray Eh, dadkii aan markii heestaas ay maaragtay iyadoo cod ah ama aan bilaa muusig ah ay dadku inta badan maqleen laakiin waxaan anigoo maalin la joogan in la yiraahdo subxaanyo oo musishin ah ayaa wuxuu ugu yiri heystan waxay u samaysan tahay ama laxankeeda loo sameeyey qaab gaardis oo kale waana laga dareemi karaa in ay tahay hees ciidan anigana markii aan laxanka saarayay igama ahayn gaardis ahaan u saaray wax aqoontaa waxaas iigu jirin maxaa kugu riixaya marka runtii waxaan islahaa yani maadaama heesta hees ciidamo ay tahay laxankaas yani waxaan is iri malaha waa wax ilaahay isla doontay laakiin markii uu subxaanya igu yiri heystan laxanka saaran waa laxankii gaardiska anna waxaan u tumi doonaa music gaardis ah markaasaan ku baraarugay laakiin ka hor waxba ma ogeyn ibraahim boora maad joogtay jaamacaddii camuudaad deganaysay nin dhallinyaraayo beledweyne ku koray aad ahayd halkaas waxbarashada uga baxay haddana wariye ah dibaan rabaa heeskaa inaan usoo warno dhagaystayaasha iyo innaga waxaan rabnaa sugaan ahaan marka laga soo tago muuqaalkii filan inaan ka dhigno dadka aan tusno xaalad noocee baa ku samaysa
waxay ahayd xilli subax ah Eh, waxaan ku jiray aaladda eh, dadku ku wada xiriiraan ee facebooka En, qof asxaabteyda ka mid ah ayaa waxaa weliba gabar ah ayaa waxay igu soo sumaday ama igu soo taagaraysay sawir ay ka muuqdaan gabdho soomaaliyeed oo dareyska ciidamada xiran oo dusha sarana khimaar u xiran yahay madow En, hub ma aysan sidan marka waxay dusha uga soo qortay annaga dumarka soomaaliyeed haddaan nahay difaaca dalkeena diyaaraa u nahay eh, ama dalka waa u dhimanaynaa oo qeyb baan ka nahay dalkeena inaan difaacno meesha waxaa iga baxday marka gabadhan maadaama sawirka igu soo taagaraysay inaan anna eh, qaab suugaamaysan inaan ugu jawaabo moogta ah faalladii aan bixinayaba waxaa ugu horreysay marka heesta qeybteeda koowaad oo ah haddaan nahay dadkii dhashii lahay dalkan difaac iyo dagaal diyaar baanuna anoonan dirin ayaa haddana waxaan isriniho waaba wax qurux badane amaad sii dhammaystirtaa oo hees aad ka dhigtaa waan masaxay kadibna sidaasaan heesas ku dhammaystiray En, laxankii baan saaray Eh, waxay ahayd xili fasaxa jaamac jaamacadda xiliga la fasaxo Eh, ama bilaha fasaxa xili ay soo dhoweyd fasaxii markuu ii idlaadayna Eh, kadib waxaan eh, soo aaday magaalada beledweyne beledweyne aan kasoo gudbay muqdisho markaan imid ayaa inaan eh, duuba ayay noqotay kadibna waxaan ku wareejiyey oo weliba waxay ahayd codsiga ku timid anigu waxaan la jeclaa heesta eh, in koox ay qaado welina moogtahay fikirkaas igama bixin En, waxaa codsi yimid oo ay- aan ku qasbanaa inaan runtii oofiyo in uu heesta qaado en, asad ismaaciil asad dheere heesta waxaa ku jira marka ereyo ah En, eh, waxay ka turjumaysay horta waxaan isku dayayay in gabdhaha dareyska ciidamada xiran ee askarta ah bal inaan uurkooda dooxi karo oo maadaama badanaa dumarka la inaad u dareen hadasho inaan u dareen hadlaha waxaa ku jira marka en, waxaa la yirahdaa moogtahay dumarku karti ma lahan eh, waxay raggu qabtaan ma qabtaan laakiin eh, mararka qaar waxaa soo noqonaya weydiin ah haddii ninka geesiga ah ay dumar dhaleen qofkii macnaha geesigan dhalay bal suu noqon karaa karti ahaan iyo awood ahaan waa su-aal falsafadeed oo u baahan in si qoto dheer looga fo kadibna waxaa ereyada heesta ku jira en, eh, beydka labaad eh, waxay leedahay doraad doraad mid baan ahaa ahaa dayd oodan baan lahaa lahaa dullaan iyo colaad dabbaa laygu shiday waxaanu doodayaa sadkii la duubsadiyo dibooda la maagan yahay lamaagana dibooda la maagan yahay dariskiyo adduunka intaanu duuxanaado madago anigu madago qarankanaga madago waa meeshan marka meesha awoodda dumarka laga muujinayo dabaabaad hubaysan dabweyn iyo gantaalo nugleeraana ka daran ka daran oo aan diriraya marka anigu ma liito qof liita ma ihi nugleeraan ka daran qof adag baan ahay Ah, qof adag.
haddaan haddaan haddaan lahay dadkii dadkii dhashii lahay dadaan dadaan difaac iyo dagaal diyaar baanu nahay waxaanu duubanahay danteenna wada jirkiyo bukaan dawayn lahaa dawayn lahaa bukaan dawayn lahaa
Eh, waxaan rabaa eh, hees waxaa jira nin saaxiibkeena uu leeyahay erayadeeda saamji uu qaado ee cabdixakiim cabdiraxiin hilowla galayr ee nin weynoo qiimo ku leh ee hal abuurka soomaaliga ah bal waxaad iiga warantaa heeskaas ee saamji uu qaado laxankaadaa u sameeya codadka ha laxankaana u sameeyey ee abwaanka horta saaxiibkay baa marnaba macalinkayga aada u salaamaya isaga iyo xaaskiisa wuxuu ugu talagalay eh, dii bay ahayd sanad guuradii laba iyo tobnaad ee kasoo wareegatay isaga iyo xaaskiisa markii ay midoobeen ayuu heestaas ugu talagalay runtii hadiyadna uga dhigaya xaaskiisa Een, markii uu ereyada sameeyey wuxuu yidhi ibraahim inuu qof kale uma dhiibayo heestan ee adiga ayaan ma aragtay rabaa inaad laxan saarto sidii baan ku laxameeyey isla waqti degdegay weliba ahayd markii aan laxameeyey kadibna waxaa loo dhiibay samatar heestaas hees aad u macaan badan oo ahayd runtii abwaangalleyrna hal abuurkiisa oo idil ayaan eh, aad u jecelahay
Ee, sidoo kale waxaa jira hees ee, warsame shiidle uu leeyahay sidaad ii sheegtay eryadeeda hidaayli ah bal heeska ee, qudheeda ka horan iyo laxankeeda Een, heestaas warsame wuxuu u sameeyey xaaskiisa een, hidaayo een, waxay ahayd xilliga kii saan qiyaasa Een, hees runtii macno weyn xambaarsanay ahayd marka labada bug la fiiriyo humaaga een, ammaanta runtii aadka u baaxadda weyn ee heesa ku dhex jirta waa hees runtii aan laga sheekeyn karin waxaa qaadaa een, cabdifitaax indha caashaq Een, laxanka anigaa saaray muusigana waxaa tumay een, eh, yuusuf muumin ibraahim subxaan
hobashiyo ilaa biliglan ooban malablo malablo kutan hoodka sidii hogashiyo ilaa biliglan ooban malablo malablo kutal hoodka iyo sharaftiyo way way ankaan talyatiiban ka haybinaya ka haybinaya abbaahe maalu qaadiyo joogo in ku siiyey hanaa ibada qurxdiyo hankiyo garashada ubal adiga adiga adiga ubal adiga ku dhaafay hawiye hoggiyo sharaftiyo wayway halkaan talyadiiban ka haybinaya ka haybinaya rabbaahe maal hu qaadiyo joog in ku siiyey hanaan ibada quruxdiyo
ibraahim cismaan afrax aad baad ugu mahadsan tahay inaan wada sheekaysigaan halkan ku yaalo aad iyo aad adaa mudan waa kaaga mahad celinayaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii oo aan toddobaadkan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa ibraahim nolosha ayaa marti igu ahaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanid cabdicasiis axmed barrow oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinayey markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league ayaa caawa mar kale laysugu soo noqonayaa iyadoo kulamo ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ay kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo atletica madrid fooda isku dari doonaan kooxda kubadda cagta atletica madrid ayaa gurigeeda kusoo dhoweynaysa manchester united waxaa manchester hogaaminaya ciyaaryahan cristiano ronaldo oo muddo dheer ka ciyaarayay magaalada madrid laakiin waxa uu ciyaarayay kooxda real madrid oo ay atletica madrid si weyn u xafiiltamaan waa kooxda uu goolasha ugu badan inta badan ka dhaliyay horyaalka qaaradda yurub ee champions league haatan waxa uu doonayaa mar kale cristiano ronaldo in uu ku soo dabaaldego garoonka kooxda kubadda cagta ee real madrid ee aan idhaahda ee atletic madrid kooxda kubadda cagta atletica iyo macalinkooda zimiyonina waxa ay isku dayayaan sidii ay gaashaanka kooxda kubadda cagta ee manchester united ugu daruuri lahaayeen oo iyagoo halkaasi goolal badan dhaliyey ay manchester u soo diri lahaayeen labadan kooxood ayaa kulankan waxaa la filayaa inay soo bandhigaan ciyaar xiiso badan oo taageerayaashu ay ka heli doonaan kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulamadii ugu dambeeyey horyaalka waddanka ingiriiska guula gaaris ciyaaryahan paul bogba oo qadka dhexe dib ugu soo noqday ayaa muujinaya inuu haatan isbeddel weyn dhinaca kooxda kubadda cagta ee manchester united ku sameeyey inkastoo ciyaaryahan jason sanjo oo lacag fara badan ay kooxdu kala soo baxday uu haatan muujinayo ififaalo ah inuu kooxda kubadda cagta ee manchester united la qabsaday isla markaasina uu haatan yahay xidiga garoonka ee aan la bedeli karin jaden asanjo waxa uu lafdhabar u yahay guul kasta oo ay gaari karto kooxda kubadda cagta ee manchester united bonfica iyo ayax ayaa iyaguna kulmi doona kulan adag oo ka dhacaya guriga kooxda kubadda cagta ee bonfica labadan kooxood awood ahaan isu dheelitaran isuna dhow ayaan la ogeyn cidda ay guushu raaci doonto waxaana lugta labaad lagu ciyaari doonaa guriga kooxda kubadda cagta ee ayax oo haatan iyadu guriga bonfica booqanaysa dhinaca iyo horyaalka waddanka ingiriiskana saddex kulan ayaa caawa iyo galabtaba la ciyaaraya waxaa kubadda cagta ee banley iyo tottenham hatsba ayaa foodes daraya watford iyo crystal balas ayaa ku kulmi doona guriga watford halka kooxda kubadda cagta ee liverpoolna ay kulankii u dhimanaa dheelays oo haddii ledis ay ka badiso ay ku soo dhowaanayso kooxda kubadda cagta ee manchester city oo markaas saddex dhibcood oo keliya laga sarrayn doono haddaba la arki doonay haddii ledis ay wax guula amaba xataa barbare ka keeni karto kooxda liverpool oo ku ciyaaraysa garoonkeeda anfield waaya dhegeystayaal intaana waxaan kusoo gabagabaynaya xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascadoo idin leh sidaa iyo nabadgey
mahadsanid maxamuud maascadde dhegeystayaal markana waxaynu u beeraynaa dhinaca kaalmaha heesaha codadkaasi cabdulaax rago iyo kensi xaji aadan waxay gebagaba u ahayeen idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo